جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin aanana waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lala beegsada cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilayaad ka dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataaban khabaariye ee baahisa muuqaal lagu soo bandhigayo weerar lala beegsaday murtadiinta oo ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay dowladda xabashada etoobiya ayaa iibinaysaa saami ka mid ah shirkadda isgaarsiinta ee dalkaasi xilli ay ka sii darayso xaaladda etoobiya nabadoonka beesha habargidir ee wilaayada jubbada hoose ayaa lagu caleema saaray deegaan ka tirsan wilaayadaasi khilaaf xoogan ayaa soo kala dhexgalay madaxda aqalka sare ee murtadiinta iyo ra-iisul wasaare ku-xogeenka kooxda rida soomaaliya kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada gado iyo waxgaradka deegaanka tuulo barwaaqo ee kusoo gabagaboobay deegaankaasi mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu caleema saarayay nabadoon cusub oo ay yeelatay mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa deegaanka burgood ee hoostaga degmada bolefulay ee wilaayada baay أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo axada taariikhun ku beeganta tobanka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan howlgallo kala duwan oo lala beegsada cadowga allah ee ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaad ka dhaca koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen yaasir maxamed howlgalladani uu isugu jira ikhtiyaal qaraxyo iyo dagaallo toos ah waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ka kala fuliyeen deegaano ka kala tirsan wilaayaadka shabeellada hoose bakool iyo gado dhanka wilaayada baay howlgal xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda lugabaxsi ee magaalada baydhabo ayaa lagu dilay murtad yacquub xasan good oo ka mid ah ergada maamulka ridada ee koonfur galbeed sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka gofgaduud boorey ee hoostaga magaalada baydhabo bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye gadow ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka ridadu ay ku lahaayeen gudaha degmada baled xaawo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gadow howlgalladani waxay imaanayaan xilli shalay weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen fariisan maleeshiyaadka murtadiintu ay ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanada xawaadley iyo qalimow ee wilaayada shabeellada dhexe lagu dilay lix askari oo murtadiin ah iyadoona weerarkaasi lagu dhaawacay sagaal askari oo isla murtadiinta ah mahadsanid yaasir kataab alkhbariya baahise muuqaal lagu soo bandhigayo weerar lala beegsaday murtadiinta oo ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay walaalkan rabaani ayaa inoo haya warbixinta muuqaalkan
kataa'ib al ikhbaariya garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ayaa soo bandhigtay muuqaal cusub oo anfariir iyo naxdin ku abuuray maleeshiyaadka dabadhilfyada murtadiinta muctadiinta ah ee gaashaanka u ah xabashida etoobiya ee fadhigoodu yahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay muuqaalkan oo soconaya wakhti kooban ayaa waxaa lagu daawanayaa weerar qorshaysan oo geesyada towxiidka ay ku qaadayaan isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay xaafadda buulo jameeco ee afaafka hore ee laga soo galo magaalada baydhaba
سلاحي أنت مصباح الظلام أنت للمظلوم عود وخزام أنت نار تحرق العادي ضرام للعدا سيف ونصل لا يضام
filimka ayaa qofkii daawada waxa uu ku arkayaa askari murtad ah oo labisan dareeskiisa ciidan kuna garwaxsan qorigiisa iyo booshkiisa kaasoo maalinkaas subaxeeda u soo jarmaaday inuu ka dhergo lacagaha baadda ah ee ay maleeshiyaadka murtadiinta dadka deegaanka ka qaataan balse xilli barqanimo ah ayay waxaas oo dhan isrogeen markii ay isbaarada ka dul shanqartay rasaasta ka dhacda hubka fudfudud wuxuuna ahaa weerar qorshaysan oo ay mujaahidiintu ku ekeeyeen isbaarada oo keliya waxaana allah fadligii lagu dilay askari murtad ahaa kaasoo islahaa mowdka lugahaaga oga baxso nafta oraday kugu aamintaaye mujaahidiinta ayaa dhakada ka toogtay isaga oo sii baxsanayey waxayna ka soo qaniimaysteen qorigii uu ku dagaalamayey dadkan uu ku isbaaraysanayey weerarkan ka dhacay isbaarada buulo jameeco ee magaalada baydhaba waxa uu cabsi xoogan ku abuuray kufaarta xabashida etoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee gaashaanka u ah ee ku wada sugan magaaladaasi baydhaba ugu dambayntiina weerarkan dharaarta cad ee ay mujaahidiintu ku beegsadeen cadowga allaah ayaa farxad geliyey bulshada muslimiinta ee lagu soo duulay halka uu carogeliyey silibiyiinta iyo kuwa ku safka ah aad buu mahadsan walaalkan rabeenay ugaasi ahaa dowladda xabashada etoobiya ee iibinaysa saami ka mid ah shirkadda isgaarsiinta ee dalkaasi xilli ay kasii darayso xaaladda etoobiya walaalkan ilaas cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkan inoo sii ambaqaadaya shirkadda ethio telecom oo ka howlgasha gudaha waddankii etoobiya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay ku dhawaaqday inay iibinaysa qayb ka mid ah saamigeeda middan ayaana sida lagu warramayo waxa ay qayb ka noqonaysaa ololaha uu abey axmed ku doonayo inuu dakli fara badan ku soo geliya qasnada dowladdiisa ee ku dhow faaruqa waxaa war ka soo baxay shirkaddan isgaarsiineed lagu sheegay in toddobaadka soo aadan ay qorsheenayaan inay iibiyaan ilaa boqolkiiba toban saamigooda waxaana sida ay sheegeen iibsan kara oo loo soo bandhigayaa cid weliba oo doonaysa kadib soo bixitaankii xogahan cusub iyo tallaabadan ay qaaday shirkaddan isgaarsiineed ee laga leeyahay gudaha waddanka etoobiya waxaa durbadiiba lagu sifeeyey mid lagu soo jiidanaya maalgashadayaasha shisheeye si milyaneero fara badan uu damac uga soo gala waddankan ayna u fangareeyaan lacaga xaddhaaf ah sidaasina ay abey ugu suura gasho bixinta deymaha darfaha loo haysta waddankiisa hogaamiyaha xukuumadda adis ababa ayaa sidoo kale muddooyinkan waxa uu isku muujinayaa mid doonaya kobcinta dhaqaalaha waddankiisa uu isagu dhulka la galay tan iyo markii uu ku soo fadhiistay kursiga madaxtinimo balse midaas ayaa muddooyinkan dambe waxa ay noqotay mid riya maalmeed ah isagoona taas cagsigeed waaye heshiisyo muhiim u ahaa dowladdiisa sida midkii korontada ee ay laashay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee nairobi mahadsanid ilyaas nabadoonka beesha habargidir ee wilaayada jubbada hoose ayaa lagu caleemo saaray wilaayada jubbada hoose ayaa lagu caleemo saaray deegaan ka tirsan wilaayadaasi abweyman ee faahfaahinaya waxay ahayd xaflad agaasinkeeda ay lahaayeen salaadiinta iyo waxgaradka beesha habargidir oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe islamarkaana ku saabsaneyd doorashada nabadoon cusub oo yeelatay beesha habargidir beeshan ayaa nabadoon cabdikariin cumar u dooratay inuu noqdo nabadoonka beesha habargidir ee degmada jamaame xafladda doorashada nabadoonka cusub oo lagu qabtay isla degmada jamaame waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmadaasi salaadiin iyo martisharaf kala duwan oo isaga kala yimid wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo jubbada hoose ugu horeen waxaa madasha ka hadlay suldaan cabdulaahi maxamuud shuuriye suldaanka guud ee beesha habargidir isagoona goobta ka sheegay ujeedka xafladda waxaa beesha maanta ay dooratay nabadoon cusub nabadoonna waa ka degi nabadoonka cusubi wuxuu u baahan yahay in la garab qabto la daadihiyo hadday maamul tahay iyo haddii ay tahay odayaashii nuqubada ahayba waxaa la rabaa howlaha shafeecada iyo odayaasha oo la dhaqma ahi kulli inay u nusreeyaanoo toosiyaanoo meeshii ka qaldan lala toosiyo ninkaas waa nin ahlujamaama waxaan ku doorannay dhaqanyaqaan inuu yahay inuu degaanka yahay inuu ninka la yidhaahdo muxuu ahay sheeg aan nin kor aan uga keennay uusan ahayn beesha oo tashi iyo tashaawureeku ay samaynay ku soo saarteen la wada yaqaanno marka horena waxaa noogu hayay oday hore oo degaanka ku dhashayoo la garanaayo waxaan rabnaa wakhtigo gaaban warkiisoo yar insha allah waa soo koobanaynaa dhammaan waa idiin mahad celinaynaa allah mahad u sugnaatay kabacdi khiyaarta dhammaanna na soo ajiibtay oo maamul leh cid walba leh ayaan mahad celinaynaa waxaan rabnaa cabdikariin cumar waa nin cusub idinku soo biiray ha la daadihiyo carruurta markay socodka baradka yihiin garabkaa la qabtaa laamigaa la soo mariyaa waa la soo celiyaa galabta dambe laba tallaabuu kusii daraa intii waa la qabsaday intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay nabadoonkii hore ee beesha habargidir ee degmada jamaame iyo nabadoonka cusub oo xilka ku kala wareegay anigoo ah xasan cali xirsi waxaan horta oon ku wareejinayaa walaalkeyga cabdikariin liirayste xilkii ayaan ku wareejinaya intaas sana aan soo haayey haddana waxaan diyaar u ahay inaan walaalkeyga aan kaalmeeyo aan la shaqeeyo wakhti walbaba uu ii baahan yahan waa u imaanaya diyaar ayaan ah alxamdulilah ilaahiyaa mahadleh mahad ilaahay kadib waxaa u mahad celihaynaa walaayada jubbada hoose dhammaan odayaasha nabadoonada suldaanada intaba waxaan leenahay jasaakum allahu khayran wajasaa sida aad noo soo ajiibteen intaas kadib beesha waxay isku garatay in aniga oo cabdikariin cumar ah ee ii doortaan nabadoon oo anigana aan ku raacay marka insha allah waxaanu ku heshiinay inaan kitaabka ilaahay u nusreenno isku walaashanno alxamdulilah rabilcan wixii noogu aadan oo kaalinteenna nin kasta inuu ka qaato annagoo ah beesha habargidir iyo dhammaan walaalaha soomaaliyeed ee walaayooyin ku nool marka haddana waxaa diyaar u nahay garab iyo gaashaan inaan u noqonno sida hore a ugu aheen
ugu dambeyn suldaan maxamed maxamuud maxamed eeq iyo suldaan cabdifataax xasan maxamed oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa si aadaa u soo dhoweeyey nabadoonka cusub beesha habargidir ee degmada jamaame walaalkan xilka loo dhiibay alxamdulilah horta ilahay hala garab galo cabdikariin aadaan u kaseennaa waa nin macruuf ah waa nin akhyaar ah haddaan odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka nahay waa ku soo dhoweynay mar koowaad iyo mar labaad cabdikariin ku soo dhowoow golaha ku dhaqanka shareecada islaamka maadaama haddayba nin odaya ahayd haddana maanta aad ka mid noqotay odayaasha dhaqanka jubbada hoose waa kugu soo dhoweynaynaa ilaahayna ha kugu kaalmeeya meesha waxaan leeyahay ninkan waa soo doorateen ammaana u dhiibateen xil culusan waa u dhiibteen watacaawanuu cala albiri wataqwa taqwada iyo biriga isku kaalmeeya isagana waxaan leeyahay ammaana ayaa laguu dhiibay aad u culus iyo mas-uuliyad aad culusanaa dusha laga saaray mas-uuliyaddaas waxay u baahan tahay inaad ilaaliso cadaalad aa ka samayso waxyaalo badan ayay kaa baahan tahay cadaaladdaas ayaa lagaaga baahan yahay tashaawurka inaad badiso oo keliya taliya aan noqonin haddii go'aan goorsatanne fa in casamta fatawakal cala allah ilaahay inaad tala saarato xafladan doorashada nabadoonkan ayaa ku soo aadaysaa iyadoo guud ahaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayaadka dalka muddooyinkan ay wadeen olole ballaaran oo ay ku dooranayaan salaadiin iyo nabadoono ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka khilaaf xooggan ayaa soo kala dhexgala madaxa aqalka sare ee murtadiinta iyo ra-iisul wasaare ku-xogeenka kooxda dee soomaaliya walaalkan abuusheeba ayaano ay warbixintan wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in khilaaf xoogan oo siyaasadeed uu ka dhex qarxay guddoomiyaha ridada aqalka sare ee kooxda ridada cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ee ku-xigeenka ridada ee mursada jaamac saalax wararka qaar waxay tilmaamayaan in khilaafka uu salka ku hayo kala aragti duwanaanshaha la xiriirta siyaasadda maamulka ridada somalilan iyo doorashooyinka ka jira maamulkaasi cabdi xaashi ayaa sheegay in jaamac aanu soo xaadirin golaha laba sano iyo lix bilood sidaa daraaddeedna uu xubinimadiisa sidaa ku waayey xildhibaan dube oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqidda gaar ahaan kuwa aqalka sare ee ridada ayaa aad uga soo horjeestay go'aanka cabdi xaashi murta dube waxa uu ka shanqariyey inay jiraan xildhibaano aan shaqahayn sida jaamac laakiin ka maqnaa golaha oo aan luminin xubinimadoodii isqabqabsiga golaha dawaaqidda aqalka sare ayaa muddooyinkanba la dareemayey iyadoona xilka qaasista murtad jaamac ay tahay mid si aad ah uga dhiidhinayaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha sare wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in khilaaf xoogan oo siyaasadeed uu ka dhex qarxay guddoomiyaha ridada aqalka sare ee kooxda ridada cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ee ku-xigeenka ridada ee mursada jaamac saalax wararka qaar waxay tilmaamayaan in khilaafka uu salka ku hayo kala aragti duwanaanshaha la xiriirta siyaasadda maamulka ridada somalilan iyo doorashooyinka ka jira maamulkaasi cabdi xaashi ayaa sheegay in jaamac aanu soo xaadirin golaha laba sano iyo lix bilood sidaa daraaddeedna uu xubinimadiisa sidaa ku waayey xildhibaan dube oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqidda gaar ahaan kuwa aqalka sare ee ridada ayaa aad uga soo horjeestay go'aanka cabdi xaashi murta dube waxa uu ka shanqariyey inay jiraan xildhibaano aan shaqahayn sida jaamac laakiin ka maqnaa golaha oo aan luminin xubinimadoodii isqabqabsiga golaha dawaaqidda aqalka sare ayaa muddooyinkanba la dareemayey iyadoona xilka qaasista murtad jaamac ay tahay mid si aad ah uga dhiidhinayaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha sare kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada gado iyo waxgaradka deegaanka tuulo barwaaqo ayaa kusoo gabagaboobay deegaankaasi walaalkan casaam carafaad ee faahfaahinaya kulankan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayadii islaamiga gado ugaasyada nabadoonada ganacsatada iyo waxgaradka ayaa ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo kaasoo looga hadlayay qodobo badan oo ay ka mid yihiin horumarinta bii'ada iyo qodobo kale markii kulankan uu soo gabagaboobay ayaa waxaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay ugaasyada nabadoonada iyo ganacsatada deegaanka tuulo barwaaqo kuwaasoo si weyn usoo dhoweeyey kulankan u dhexeeyey iyaga iyo mas-uuliyiinta wilaayada kulankii maanta aan qaadanay waan soo dhoweynaynaa kulan sharaf badan buu ahaa Waxaa loona baahnaa ee dadweynuhu u baahnaa loogana tashaday waxyaabaha dadweynaha anfacahaya ama waxyaabaha een, huseynhayaba ah qodobadii een, horumarinta dalka beerashada dhulka dhaqashada xoolaha waan soo dhoweynaynaa ayagaana noo keenay waa ka niqaash markaan ka niqaashnay kadibna si sharaf badan baan u soo dhoweynay waynana anfacayaan waana soo dhoweynaynaa bismillaah alxamdulilah rabilcaalamiin marka koowaad ilaahay waa mahad iskale Een, marka labaadna aad bay u mahadsanayeen waftigii iyo maamulkii noo yimid waana soo dhoweynaynaa waxayna noo keeneen wax badanoo kheyr ku jiro kana dhexeeya bulshada aan la huri karinna hadday bulsho meel isugu maata ama deegaan tahayna ku habboon waxaa ka mid ahaa marka waxyaabaha iyagaa horta bulshadu ay ka koobnayd la kulantay culamowdiin ganacsato aqoon-yahan inta bulshadu ka kooban tahay oo nacfi u ah matalaysana bulshada deegaanka intaas kadib waxay noo keeneen wax aan ku faraxnay aadna hamigeeda u qabnay baahideedana u qabno ilaahinaha noo suurageliyo ayagana marka sida ayada haysaan uga wada hadalnay ama u naqaashnay waxaan ku wada qanacnay bay noqday baahida hadday tahay ama biyo ha noqoto ama dhaqashada xoolaha ha noqoto oo caafimaadkooda la ilaaliyo bulshada caafimaadkeeda la ilaaliyo loo haysan jidadka maritaankooda loo wada ilaaliyo qulqulka qaxootigana waxaa uu ku xirmahayaa intaas oo la isla qabto walaayada gobolka way noo timid waxay noo keentay wadatashi ah arrimihii gobolka looga tashanhayo haddaan tuulo barwaaqanahay annagoo ah deegaanka tuulo barwaaqo wadatashigai iyo taladii ay noo keeneen waan isla meel dhignay waana isla qaadannay annaguna idam ilaahay wixii jiro oo gobolka ah bay yaan isla niqaashnay waxyaabahan isla niqaashnayna waxaa ka mid ah sidii loo horumarin lahaa gobolka dadka qaxootig tagahayo wadanka loogu joojin lahaa dalka horumar in loo isla qaadannay waan soo dhoweynay waana qaadannay hadday horumar ahayd iyo hadday tala bixin ahayd baan isla qaadannay waana soo dhoweynaynaa aad iyo aad bayn u mahadsan yihiin walaayada gobolka iyo walaayada degmadanadaba ilaahay ha barakeeyo waana isla qaadannay waana soo dhoweynay waxaan go'aansannay inaan hal meel ah ka soo wada jeesanno taladana hal meel ah ka wada qabanno annagoo isku mid aho muslimiin ah kulankan ayaa qeybka kulamada ballaaran ee wilaayada islaamiga gedo ay ka wado degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo mahadsanid cazaam mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu caleemasaarayey nabadoon cusub oo ay yeelatay mid ka mid a beelaha dega wilaayadaasi walaalkeen muraan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo diyaariyey waxay ahayd munaasabad si heersaraha loo soo agaasimay oo ka dhacday deegaanka bilaal oo hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraanna taasoo ay nabadoon ku caleema saaranaysay mid ka mid ah jufooyinka beelweynta gaaljecel jufada xaaji saalax ee beelweynta gaaljecel ayaa nabadoon ku caleema saaranaysay munaasabadana waxayna jufadu u dooratay inuu noqdo nabadoonka cusub ee ku hogaaminaya kudhaqanka shareecada islaamka ah nabadoon rooble cumar cali abwaan rooble xafladda lagu caleema saaray ee nabadoonka waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraana iyo martisharaf ka kala timid wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo hiiraana ugu horeyn nabadoonka cusub ee jufada xaaji saalax nabadoon rooble cumar cali abwaan rooble oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa jufada ka codsaday inay la shaqeeyaan waxaanna ballan noo ahan ku ballannay kitaabkaas qur-aanka ah inaan mataqaanaa ku hogaamiyo waxaanna ku ballannay kitaabkaas qur-aanka ah inaan ku hogaamiyo siday siday iigaaba iga markhaati ay u markhaati fureen kitaabkaas cadow ayuu leeyahay ciddii la collowdan aan la collowno ciddii ehel u ahna aan ehel u ahaano garab iyo gargaar aan u ahaano hoo ihii aan garab istaagno reer odayow diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay ammaanadaas miyla qaadeen
sidoo kale ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljacel oo goobta munaasabadda ka hadlaya ayaa soo dhoweeyey nabadoonka cusub ee jufada xaaji saalaxa waxaan dhihi lahaa reer xaaji saalax nabadoonka ay keeneen ay amaamal mala'a keeneen ee roorkii maaragtay tolkoodii iyo diriskii iyo dhammaan ay u keeneen waxaan leenahay waan idinka gadoonnay insha allahu tacaala waana idinla duubnay waana aqbalnay insha allahu tacaala ilaah idinkiisa ilaahina waxaan idin weydinaynaa ilaahayna waxaan idin weydiinaynaa kii tolkiisa anfaca is- muslimiinta anfaca allaha ka dhigo insha allah tacaala ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabxaan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay nabadoonka cusub iyo jufada dooratay beesha reer xaaji saalax ee keentay nabadoon rooble cumar cali abwaan rooble waa nin macruuf ah la yaqaan adinkaa keenay waa doorateen waxaan idin leenahay nabadoonka aad keenteen oo aad kutubka qur-aanka u dhiibteen oo raayatu tawxiid u dhiibteen oo aad tidhaahdeen kitaabka alla nagu hogaami annagana garab baan kuu nahay gadaashaadaan joognaa ha dayicina ha garab bannaynina u naseexeeya garab istaaga asaga waxaan leenahay abwaan rooble ilaahay subxaana wa tacaala xilka lagu dhiibay allah ha kuu fududeeyo abwaan soo dhowow waa ku naqaannaa waa ku aqbalnay waxaan kugu aqbalnay inaad nin walaalkeenu muslima tahay waxa laguu dhiibay waa mas-uuliyad waxaan rabaa inaan ku dareensiiyo waxa aad mas-uulka ka tahay waa muslimiinta guud si gaar ah qoyska maanta ku soo saaray oo ku calaymo saaray oo mujtamaca intaa la eg soo shiriyey waa beesha xaaji saalax ama reer ugaas ayagaa ku doortay waxa aad ku matalayso waa maamul ahaan iyo siyaasad ahaan diimeed inaad ku matasho waxaad ku matashaa dacwadii iyo khayrkii ummadda in loogu yeero diinta dadka la baro macruufka loo sheegaad ku matashaa nabadoonka wuxuu ku socdaa ama dariiquu haya waa dariiqii uu ku taagnaa sacd bin mucaad dariiqii baad haysaan nabadoonka hoggaan muslim weeye imaam weeye mas-uuliyad baa saaran weligaa gadaal ha u eegan keligiina warka uma lihiya dhammaanteen baa nooleeya qabaa'ilka dega wilaayaadka islaamiga ayaa ku tartamaya doorashada hoggaan dhaqan oo beesha ku hogaamiya ku dhaqanka iyo difaacidda shareecada islaamka mahadsanid marwaan horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ee laga dareemayaa deegaanka burgod oo hoostaga degmada bulafula ee wilaayada baay abuxasaan ayaa inoo haya deegaanka burgod waa deegaan qiyaas ahaan afar iyo labaatan kilomitir dhanka bari kaga beegan degmada buulafullaay ee xarunta maamulka wilaayada islaamiga ee baay waana deegaan hadda soo koraya dadka deegaankan ku nool waxay noloshoodu ku tiirsan tahay xoolaha la dhaqdo qeybahooda kala duwan iyo ganacsiyo yaryar oo dadku ay samaysteen si ay noloshooda ugu maareeyaan haddii deegaankan taariikhdiisaan dib ugu laabto waxa uu soo maray marxalado kala duwan xilliyadii dagaaladii jahliga ay ka socdeen dalkan muslimka ee soomaaliya balse hadda waa deegaan lagu maamulo shareecada islaamka ugaas ibraahim maxamed isaaq ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka warbixinaya marxaladihii uu deegaankan soo maray waxaan ka sheegi karaa marxaladihii hore oo burbura lasoo mari jaahilnimaa lasoo mari dhib badanaa lasoo mari qabiil iyo qurunaa lasoo mari maanta burgod waxay taagan tahay muslimiina juug dad muslimiin ah walaalo ah ehel ah qaraabo ah meel kasta ay ka yimaadaan isku af ah een, isku dhaqan ah aa joog wii hore lasoo mari qurunay ahayaan ilaahay hanaga reeba wafdi ka socday wilaayada islaamiga ee baay xubno ka socday maamulka islaamiga degmada buulafullaay culummo ugaasyo iyo waxgarad ayaa dhowaan gaaray deegaanka burgod oo ah deegaanka aan ka sheekeynayno wafdigan ayaa booqday dhammaan deegaanka oo dhan si gaar ah goobaha waxbarashada iyo meelaha ugu muhiimsan ee deegaankan waxayna la kulmeen dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaankan oo ah bulsho hoos harsanaysa ku dhaqanka shareecada raxmaanka dhanka amniga deegaanka aad ayaa loo adkeeyey waxaana ka dhisan maamul islaami ah oo dib u soo celiyey kala dambeyntii dadkana ku haga ku dhaqanka shareecada islaamka dhanka amniga deegaanka aaduu u fiican yahay aad iyo aad ay u dadaaleen si fiican habeen iyo maalin dharkooda ugu duro ma fariisanayaan aad iyo aad amniga aaday ugu dadaaleen fiskeeda aaday ugu dheereeyeen alxamdulilah ilaahay maxadiisa dhanka waxbarashada dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaankan waxay u dareeraan goobaha waxbarashada sida dugsiyada qur-aanka kariimka iyo macaahidda sharciga ee ka furan deegaankan idaacadda islaamiga andalus ayaa u suuro gashay inay booqdaan qaar ka mid a goobaha waxbarashada gaar ahaan goobaha ay sida gaarka wax ugu bartaan haweenka muslimaadka ee ku nool deegaankan burgod qaar ka mid a gabdhaha muslimaadka ee wax ka barta madaarista ku taalla deegaankan ayaa soo bandhigay qeybo ka mid a waxyaabihii ay barteen ومن نوع هذا الشرك شرك الشيء نوعيد سوها كمداي تحليل ما شيء حلال يا لا شيء حرم الله إلهي حرام كدقة وتحريم ما شيء حرام يا لا شيء شيء قاس أحل الله إلهي حلال كدقة واعتقاد ذلك أرن كذا الرومي فقد حقيقة قال الله تعالى إلهي سليم بلا اتخذوا وايا شذن أحبارهم علمضة كدقة ورهبانهم صوفيا جوت أربابا ربيال من دون الله إلهي سكدي ساي والمسيح ابن مريم مسيح ابن مريم نوق كدقة وما أمروا ملفرن إلا وهل فر ليعبدوا إن عاودين إلها إله عاودين واحدا مدأي لا إله معبود حق سلق عاودا مشر إلا هو الله ما هنا وقال تعالى الوار وحرمت والتيد عليكم كرين الميتة بغتو والدم ديك ولحم الخنزير دون فاري لبس وما وحي وهل لكحص لغير الله على غير كسبه بالذبح كورا إلى قوله القول كسنت الكتيرة وما وحيد ذبح الكورة على النص بسنة مكارس وقال تعالى الوهر فصلي تكو لربك ربك وتكون حركورا dhanka kale gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaankan ayaa ah gabdha la shaqeeya mujaahidiinta wax weliba oo looga baahan yahayna diyaariyo sida ay sheegayaan qaar ka mid a gabdhahan oo la hadla idaacadda islaamiga andalus إن شاء الله بإذن الله كريم وها ديار ونهاي لما كر ونهاي خاصة رير برغد ونهاي إنونا دينا كرب استاغناي قال ما أرنه جب إهلاك إلهي هكردو إنونا ما أرنه ويري اللي قبر أنك دقالنا يا ديار ونهاي إلهي دنجس إن شاء الله هل يأيد مجاهدين كوني هود كستب هلقنك كلام هارامين هم نحك جرين هب إرساسا كراشين هدنغ إيها أمان سيد عور اللعيني هوس جنان هدنغ إيها سي هذا بينا مريكان hortaba halaal ma aheen haaraanaysaa ka dhoogta hoobiyi u haynaa insha allah adas weyne eel la hele eel cadda arradii baarsanguun arradii jannaal arradii buulumareer islaamka allah la kulangiisa jeel isjahadii ka galeen abliisyaasha murtadiina iyo abliisyaasha yuqaandha afaa arrada luudarii ay aayaa ka yeertay arran lama ilaabaana ka dhacda abood weer masafani ciidangiis arrandaradii loo kale ishiisaa ka araga alkataa'iba ka fiirsada calaan ali iyo ooyinaa ama keeg kala dha'ay afaa kala leeyahay ayaa dhalay intii aana noolahay arbeyga oonyahay eelaha liidhigna amhaara ayaa u dhoogaa insha allah iyoonay amhaara argagahaas ilaahay idingiis dhanka kale masaajidda ku yaala deegaankan waxaa ka soconaya halaqaad kala duwan oo ay ka faa'iidaysanayaan odayaasha dhallinyarada iyo caruurta intaba الحديث الرابع حديث عفرات مروي كيل كوري وأن حكيم ابن حزام حكيم ابن حزام حكس بالكوري رضي الله عنه الله كرم لقد قال وهي الحكيم سألت رسول الله يا سؤاله صلى الله عليه وسلم فأعطاني وإسي ثم سألته مر لما سؤال فأعطاني وإسي ثم سألته مر سدحات بسؤال فأعطاني وإسي ثم قال وهير النبي عليه الصلاة والسلام يا حكيم حكيم هوي إن هذا المال مالكا كان أي خضر كعقارا واي حلو ومع فمن أخذ لن قاذاي هو مالك بسخاوة نفس نفس خلنا لن قاذاي بورك وسل أبركيا له من فيه في المال مالك سل أبركيا ومن أخذ لقي قاذاي هو مالك بإشراف نفس نف دمعت أما نف حنقلتك لقي قاذاي لم يبارك مسل أبركي له من فيه مالك مسل أبركي warkay subaxnimo wanaag intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu